waxaa shalay warqadihii aqoonsiga ee shaqo laga aqbalay ergeyga qaramada midoobey ee xarunta new york u fadhin doona soomaaliya mudane abuukar daahir cismaan abuukar baalle jaamac buulle jaamac ayaa xalay waqtiga maraykanka qadka telefoonka ku wareystay waxaana ugu horreyn u weydiiyey sidii ay howsha ay u dhacday marka hore waa mahadsan tihiin dhammaan waa idin salaamaya bahda v o a iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dhegaysanayso maanta waxay ii ahayd maalin runtii taariikhi ah waxaan tegey xarunta guud ee qaramada midoobay ee magaalada new york waxaana nula geeyey aniga iyo shaqaalaha xafiiska ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya u fadhiyo new york xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay master guterres meesha waxaa looga qabanayay warqadihii aqoonsiga aniga oo ka socday dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ergeyga asagana gaarka ah ee dowladda jermanka iyo ergeyga gaarka ee dowladda maldive oo ku taalo jasiirad yar oo ku taalo indian oceanka oo u dhow soomaaliya markaan meesha tagnay cidda ugu horreyso la qaabilay anay ahay waxaa u tegay aan isa salaanay marka hore aan ka qaatay salaan sharaf ciidanka qaramada midoobay kadibna waxaan xogeyaha joogta xogeyaha guud ee qaramada midoobey mase guterres ayaan xafiiskiisa tagnay meeshaasaan ku guddoonsiiyey warqadihii aqoonsiga credentialskii meeshaas uu iga qabtay kadibna aniga iyo tiamkii ka socday missionka soomaaliya iyo tiamkiisa ayaa waxaan yeelanay wadahadal kooban oo sidii wada shaqaynta ay noqon lahayd iyo soo dhaweyntii saasay noogu soo dhamaatay waaya marka laga tago siday maanta wax u dhaceen oo soo dhaweyntii iyo qaabilaadii waxaad bulshada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa sharaxaad ka siisaa waktigan xaadirka ah oo tabarta iyo tayada dowladda soomaaliyeed su-aal la gelin karo doorka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay uu ka qaadan karo dib u soo celinta soomaaliya waxaan aaminsanahay soomaaliya ma dhiman way nooshahay waxaan aada ugu farxay markaan imid xafiiska oo niman nin dhalinyaro ah iyo nin oday ahoo xafiiska shaqeeyo iyo shaqaalaha kaloo xafiiska joogo runtii aada iskugu daya iyadoo ay iska jirto tabardaro dhinac walba ah haddana ay haayaan shaqo aan aada u adag oo ah inay mar walba ka warhaayaan dhammaan xubnaha kala gedisan iyo waaxyaha kala gedisan ee qaramada midoobey iyo howlaha ka socda oo qaabilsan arrimaha soomaaliya ama ha noqoto dhinaca amasom ama ha noqoto dhinaca qaramada midoobay roolka ay ku leedahay soomaaliya dhinac walba marka waxaan aaminsanahay tiamka aan ku arkay new york iyo iyo experiencegeyga aniga iyo khibradda aniga aan u leeyahay intii muddo aan kasoo shaqeynaya dowladda soomaaliyeed iyo qaramada midoobeyba waxaan aaminsanahay hadda wixii ka dambeeyo aan sii horumarin karno anagoo haysanana madaxda soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibaddana ka haysano waxaa la yidhahdaa gacan banaani marka waxaan aaminsanahay inaan soomaaliya kusoo celin doono insha allahu tacaala sanadaha soo socdo roolka ay ku lahaan jirtay qaramada midoobe kaasoo ahaa rool caalami ah dhinac walba markaan ka fiirin dhinac dhaqaale dhinac siyaasadeed soomaaliya oo ahayd door weyn kasoo qaadatay qaramada midoobe waxaan rajaynaynaa inaan sideeda hore kusoo celino abukar soomaalidu waxay tidhaahdaa dadku waa xandaaq xooluhuna waa xaabdaaq waxaa aada la isula dhex maraa in aad adiga iyo madaxweynaha talada haye maxamed cabdulaahi farmaajo aad saaxiib dhow tihiin dowladdii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaana aad kala soo shaqaysay haddana markii madaxweynenimada loo doortay aad kala soo shaqaysay oo aad madaxtooyada dadkii u saldhigay aad ka mid ahayd xukunka ama talada lagu dhiibay ee kaalintanna ay tahay mid adiga garabeeshin ahaan saaxiibka uu kuu siiyey maxaad uga jawaabaysaa su-aasha dad badan oo soomaaliya ay isweydiin karaan in aad arrintan tayo iyo adiga aqoontaada iyo waayo aragnimadaada aad ku heshay iyo in hoosta lagaaga soo dhiibo wallahi runtii horta inaan madaxweynaha mudane maxamed cabdullaahi farmaajo inaan saaxiib nahay oo aana la soo shaqeeyey wax ma aha qarsoon ummadda dhanna waa og tahay laakiin taas ma aha habka uu shaqada iigu dhiibay shaqadan united nationka la iisoo magacaabay oo new york anigu waxaan hayay shaqo ka weyn sidaan aaminsanahay dad badanna inayna ku baraarugsanaa dhici karto laakiin chief of staffka madaxa xafiiska madaxweynaha jaga ahaan waxaan aaminsanahay inuu ka weyn yahay laakiin madaxweynaha oo runtii khibrad fara badan u leh dhinacan arrimaha dibadda kana soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda maamul dowladnimada si fiican u yaqaano markii uu arkay khibradayda anigu haddaan isku kaa sheego waxaan dowladda soomaaliya u shaqo bilaabay bishii april ee sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii jagooyin kala gadisan aan kasoo qabtay wasaaradda qorsheynta waxaa kaloon kasoo shaqeeyey qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda u qaabilsan xuquuqda aadanaha oo aan soo joogay laba sano wadamadan laiskugu yaqaano boltica laakiin xarunteeda ay ahayd tirana marka waxaan aaminsanahay madaxweynaha markuu arkay khibradeyda iyo baahida ka jirta new york inuu yidhi intii abukar inuu kaa caawini karo dhinacaas taasayna ahayd wadahadalkii aan ka wada hadalnay waxaanan aaminsanahay inaan shaqo fiican ka qaban karo inta khibradeyda ee waxayga haddii aan arkana inay igu adkaatana anigu ma ahi qof ka baqo oo maadaama madaxweyne aan saaxiibna waa u sheegi karaa waa dhihi kara aniga hawshii nin dad qof iga haboonkeen laakiin waxaan aaminsanahay maanta cid iga dhinaca kale abuukar waxaa la isla dhex marayay oo warbaahinta qaar ay baahinaysay maalmihii lasoo dhaafay maadaama aad tahay qof laba dhalasho leh dalka soomaaliya iyo tan maraykanka inaadan haysanin baasaboorkii diblomaatiga ah ee soomaaliya islamarkaasna haddii aad haysataba siyaabo kala duwan baa loo dhigayey ay haysashadaada dhalashada dalka maraykanka ay kaa dhumisay fursaddii ahayd inaad haysato waxyaabaha xasaanada ee dadka diblomaatiga ergeyda ah ay helayaan islamarkaasna aad khatar ku tahay in dowladda soomaaliya magdhow loo qabsado ama adigaba magdhow lagu qabsado arrintaas maxaad uga jawaabaysaa dad aan runtii aan waxba ka ogeyn sida ay u shaqayso hay-adaha caalamiga ah sida qaramada midoobey ay u shaqeeyaan iyo wadamada ay ku yaalaan xiriiryada ka dhexeeya iyo geneva convention iyo maxaa la yidhaahdaa vienna conventionka oo kabargareeya arrimahan dad aan waxba ka ogeyn oo runtii anigaan ugu yeero qolooyinkan maxaa la yidhaahdaa tabloid media ayaa waxaas ka buunbuuninaya warbaahinta xanka anigu anigu anigu waddankan waxaan ku imid bassabort diplomatica dowladda maraykankana waa og tahay inaan jinsiyad maraykan haysto mana aha wax unique ku ah anaga aniga soomaali ahaan keliya meeshan maraykanka hadda new york waxaa joogo ilaa toddoba iyo toban safaaradood oo ay joogaan dad haysto dhalashada maraykanka iyo dhalashada waddankoodii marka ma aha wax cusub oo kusoo kordhay qaramada midoobay tan xasaanadana waxaan haystaa xasaanad full ah intii aan joogo new york weliba waxaan xoogaa sii dhaamaa dadka aanan haysanin basaboorka maraykanka anigu ma ku xanibni keliya afartanka mile oo squareka ah oo xanibayo mar haddii aan ka baxo afartanka mile markaas keliya ayaanan haysanin xasaanadii oo diplomatiga ahayd kaarkayga diplomatiga waa haystaa xasaanadii waa haystaa shaqadeydana si aan si safiir kasta oo jooga meeshan oo u guto ayaan u gudanayaa wax dhib ahoo hadda ka jirana male dowladda maraykankana waa og tahay dowladdeeda soomaaliyana waa og tahay waa tahay ugu dambayntii adigoo noo soo koobaya waxaa aad loo soo celceliyaa oo soomaalidu ay isu warisaa in miisaaniya darrada ay ka jirto xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya taas oo wakiiladii adiga kaa horeeyey mushkilad ku noqotay maxaad is leedahay dhaqaale ahaan miisaaniyadda dowladda ma ku jirtaan mase ka bixi kartaan hawsha qaramada midoobay oo culeyska ay leedahay la wada dareemi karo xafiis aan hanti uu ku shaqeeya lahayn markii aan shaqada aqbalay aniga ma xasuusto mana weydiinin researchan kama sameyn dadkii iga horreeyey iyo miisaaniyadda ay ku shaqeyn jireen laakiin markii shaqada la ii magacaabay oo wasaaradda aan ku biiray informationka aan helay waxay ahayd in waxaa jira sharci la yidhaahdo sharciga arrimaha dibadda ama foreign service act kaasoo safaaradaha iyo ergooyinka aan ku leenahay dibadda kala qaybinayo waxyaabaha wanaagga hadda aan filaayo kolley budgetka meesha loo qoray oo loo qoondeeyey waxaan aaminsanahay budget ku filan oo lagu shaqeyn kara inuu yahay waxaanan aaminsanahay maadaama madaxweynaha uu ahaa nin kasoo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda intii aanu burburka dhicin ka hor haddana wasiirkeenna uu yahay safiirkii qaramada midoobe u fadhiyo aniga iga horreeyey waxaan aaminsanahay in dhibaato haddii hore u jirtana hadda wixii ka dambeeyo dhibaato noocaas inayna jiri doonin aan ku kalsoonahay miisaaniyadda ay dejisay wasaaradda arrimaha dibadda ee safaaradaha eega ah ay ka mid tahay new york inay aanan wax dhibaata lagala kulmi doonaan rajaynaya insha allah kaasina waxa uu ahaa ergeyga cusub ee soomaaliya u fadhin doona qaramada midoobay abuukar daahir ismaan abuukar baalle waxa uu qadka telefoonka ugu warramayey waryaheena jaamac buulle jaamac dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah waraysigan oo dheer in aad ka daalacan kartaan oo aad ka heli kartaan boggeena internetka ee v o a somaly com